wararka ka imaanaya dhulka n f d ee ku hoosjira gumeysiga dowladda kenya ayaa sheegaya in halkaasi ay burburin ka geystay dowladda kenya xilli habeen bar ayaa waxay dowladda kenya burburisay xarumo ganacsi oo badankoodu ay leeyihiin dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada wajeer ee ku hoos jira gumeysiga kenya dowladda kenya ayaa waxay burburinta u adeegsatay baalle taasoo ay dhulka la sintay agabkii ku jira xarumaha ganacsiga iyadoona dowladda kenya ku faantay burburinta ay u geystay xarumaha ganacsiga ay leeyihiin dadka soomaaliyeed mid ka mid ah ganacsatada laga burburiyey xarumahooda ganacsi ayaa ka warmay dhibaatada ay kala kulmeen dowladda kenya meeshaan shan saaca habeennimo ayaa lagu soo duuli alaabtaan laga jibi baatigan alaabtaan dhulkaan dhammaan laga jibi horta waxaan ka hadlayaa to ahaante ninkii madaxdahay nin addaama aqaanta xil loo dhiibo inuu dadweynaha waxu qabto inaas dad dadweynahaas gumaada lama rabo oos dhib u geysto xalay habeennimo lii soo duuli alaabtaydaa liga jibi meeshaan baatigan aniga waxaan dhistay to eightan dhistay to eightan meesku dhistay barnaadadaan dhistay toeytan baraadadaan dhistay toeytan dhistay buloodkan meeshaan saan u dhisnay hataa ani ayaga dhexdahayna kareetaata waa mari kartay hadda ani waxaan leeyahay anigoo nootis liisiinin oo meeshaan eyta gurigaan ka bax liidheen dadka guriga iska leeya oo kiraayi ka qaadanayaan oo waraaqihii oo maaqaanta paamentan guriga ku haysto oo sanad kasta goosanay ayaa alaabtaysaan xalay liga jibiyey sheekadanna waxaa ka dambeey ninkii madax u ahay kanjo ayaa sheekadan ka dambeey shalay meeshii ugu imaaday waan u sheegay waxaan leeyahay aniga baatigan jidku ma jiro dadka ku dhaqan dhulka n f d ee ku hoosjira gumeysiga dowladda kenya ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan xukuumadda nairobi ee uu hogaamiyo william ruto